hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afarta bisha maarso sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku soo qaadan doono dhallinyaro adeegyo caafimaad oo lacag la-aan ah u fidiya dadka degan deegaanada baadiyaha ee aanan xarumaha caafimaad lahayn ee somalilan tirada guud waxaan nahay labiyo soddon xubnood oo isugu jira xirfadle caafimaad iyo dad soo bartay aqoon kale oo kala duwan waxay iskugu wadaageen inay fikirkan isugu yimaadaan oo fikirkan wadaageen inay dadka wax u qabtaan waayo dadki waxay kusoo ururay magaalada caasimadda hargeysa waa la ilaabay dadkii goobihii ka baxsanaa caasimadda ee tuulooyin ka mid ahaa heesaha aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaad kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
xubno matalaya isbahaysiga naata iyo ruushka ayaa wada hadlay jimcadii markii ugu horreysay tan iyo intii uu ku kala tageen colaaddii dalka ukrain oo ay labada dhinac isku fahmi waayeen madaxa guddiga xiriirka ciidamada nato betra bafal ayaa telefoon u diray maamulaha ciidanka ruushka valeri gerasimov si ay uga wada hadlaan arrimo ammaan ee wakhtigan taagan iyo weliba sida ay isula eegi lahaayeen hagaajinta xiriirkoodii horey u hallaabay xiriirkan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee heer sare ah oo dhinaca ciidanka xoogga ah naato ayaana gaartay go'aanka ah inay joojiso xiriirka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka markii horeba ayuu yidhi nin u hadlay wasaaradda difaaca ee dalkaasi ruushka
maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ka dhan ah ururka alqaacida toddobaadkan ay ka geesteen dalka yemen saraakiisha militariga maraykanka ayaa sheegay in howlgalkan uu qeyb ka yahay waxay ku tilmaameen qorshe ballaaran oo lagu hakinayo khatar sii xoogaysanaysa oo dalalka galbeedka uga imaanaysa garabka alqaacida ee yemen saraakiisha bentagonka ayaa sheegay in weerarkii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen diyaaradaha dhulka laga hago iyo kuwa dagaalka intaba ay khamiistii iyo aroornimadii jimcihii shalay lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala gobolada abyan bayda shabwa iyo kuwo kale oo ku yaala dalkaasi yemen
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad idaacadda dhallinyarada aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee unisef somalilan waxa ay ka mid tahay meelaha ugu daran ee hooyooyinka u geeriyoodaan wakhtiyada umusha ama dhimashada carruurta ay aada u sarrayso magaalada hargeysa waxaa is-abaabulay dhallinyaro tiradoodu kor u dhaafaysa soddon kuwaasoo isu xilqaamay inay adeegyo caafimaad oo bilaan lacaga geeyaan meelaha miyiga ah iyo goobaha aan lahayn xarumaha caafimaadka dhallinyaradani waxay jeebkooda ka bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya adeegyadan mowduuca madasha dhallinyarada ee toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa howlaha dhallinyarada ay u hayaan bulshada wariyaha v o e da ee hargeysa barqad maxamuud kaariye ayaa la kulmay hooda cabdiraxmaan ismaaciil doctor xasan maxamed cabdulaahi iyo canab maxamed sheekh cali oo ka mid ah dhallinyaradaasi
marka hore kusoo dhawaada barnaamijka su-aasha horeysa ku bilaabo ee, dhegta xasan ujeedada dulucda marka laga imaado inaad adeegaa bixisaan isu keen keentay maxay tahay waxay tahay inaanu u gargaarno oo aanu caawinno hooyada iyo dhallaanka taasi waxa weeyaan ujeeddada ugu horeysa ee aanu isugu nimaanay ururka ahaan Een, adeegyadan fulinaana inay noqdaan kuwo een, caawiya dhinaca caafimaadka hooyada iyo dhallaanka Een, ururka magaciisa waxaa la yidhaahdaa ururka badbaadada hooyada iyo dhallaanka luqada qalaadna ku noqonaysa safe mother and child organization marka lasoo gaabiyana waa samco aanu imaado ee, hoodo hoodo cabdiraxmaan guddoomiyaha ururkana tahay ee, sidaad ii sheegtayna waxaa tahay oo muddo badan aad ku shaqaynaysay ee, umulso Ee, marka ururkiina laga hadlayo baahida idiin muuqatay maxay ahayd bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan walaal baahida u weyneeda isku kaaya keentay intaasoo dhalinyara oo weliba xirfad aqoon caafimaad leh waxay ahayd markay arkeen dhibaatooyin badan oo la dirsa hooyada iyo dhallaanka ama dhimasho badan oo ku timaada hooyada iyo dhallaanka maadaama wadankeenu yahay wadanada ugu hooseeya ama ugu liita ama ugu badan inay u dhintaan hooyada iyo dhallaanka dhibaato caafimaad markaan ka shaqaynaya goobta caafimaad ee hargeysa group hospital oo ah hosbitaal referaal ah waarka umulaha ayaan ka shaqaynayay waarka umulaha waxaa markaa iskugu imanaya hooyooyin laga soo gudbiyo miiyada oo markii hore hadday heli lahaayeen xaaladooda caafimaad cid ka caawisa ay badbaadi lahaayeen laakiin markay soo gaadhaanba qaarkood ay dhintaan marka ururkan ama dhallinyartan waxay iska kaashatay inay hooyadii ugu soo qabtaan goobahoogii say dhibaatadii haysatay ula qaybsadaan markii baahida idiin muuqatay ee aragteen dhibta aad sheegtay inay jirto halkee wax ka bilowdeen Een, markii ugu horreysaan dhibaatooyinka noocaas aragnay ama aanu darasnay waxaa la iskugu yimid dhalinyartani ay soo ururiyaan lacag ama contribution dhexdooda ha sameeyaan maadaama ay yihiin dad wada shaqeeya ka- oo ka duwaan gashan wasaaradda caafimaadka markay dadki isku yimaadeen waxay isku direen qof walbaaba inuu mushaarkiisii ka jaro toban dollar oo maxaa contribution la ururiyo mar labaadkii waxaa la isku dayay in deegaanadii la tago deegaankii u horreeyan ka bilownay hawshaas waxaa deegaanka ku yaala een, muxuu ahay biyashiinaha ama ay ku taallay xanaano dhisnayd muddo koob iyo toban sano ah laakiin aan shaqaynaynin waxaan isku darnay tabarcaadkii ku gaadhsiinay xanaanadaas shaqayso inaanu geynay laba hablood oo umulisooyin oo kasoo baxay adna university labada hablood baan haddana u sameynay aan dhaqaale raadin u sameyno goobtaasi hadda way shaqaysaa hooyooyinkii miyiga degaanana waxay ku raysteen inay heleen goob caafimaad Een, halkaad sheegaysa intaan garanayn waa duleedka hargeysa Ee, aan u imaado sidoo kale canab maxamed shaqaale canabay markaad eegto dhalinyartiina isu timid ee fikirkan dhaqaajisay in dadka wax la taro ama caafimaadka iyo adeegyada caafimaad loo fidiyo Ee, tirada guud imsaatin tirada guud waxaan nahay labiyo soddon xubnood oo isugu jira ee, xirfadle caafimaad iyo dad soo bartay aqoon kale oo kala duwan waxay isugu wadaageen inay fikirkan wa- een, ee, isugu yimaadaan oo ay fikirkan wadaageen inay dadka wax u qabtaan waayo dadki waxay kusoo ururay magaalada caasimadda hargeysa waa la ilaabay dadkii goobihii ka baxsanaa caasimadda ee tuulooyin ka mid ahaa wa- dhammaan waxaa la isugu yimid halkan dabeedna waxaan isku daynay markaan fikirka isku nidnay labiyo soddonkaa qof waxay isku dayeen bal inay dadka ay ka baxaan caasimadda hargeyso is go- tagaan goobaha miyiga ah oo ay usoo la ogaadaan baahida haysa gaar ahaan caafimaadka waxaanu ka shaqaynaa waa caafimaadka maaha hooye iyo dhallaan un kuma koobnin laakiin baahidii caafimaadka ee haysata dadka aan hel santar helin amba goob caafimaad helin amba qaar goob caafimaad haysto oon haysan dhakhtar helin ayaan u baxnaa bishii laba jeer ayaan baxnaa weli waxaan baxnaa maalmaha jimcaha saan dadkaasi u caawino dadka xaaladaha culus markaan lasoo kulanana waxaan usoo refer garaynaa cusbitaalada ugu dhow amba hargeysa haddaan joogno harge- cusbitaalka hargeysa haddaan ka shaqeyno gobolkii awdal kii awdal baan usoo refer garaynaa Ee, canabay markaad ee, tusaalaano kale tagtaan goobaha waxa ugu horeeya bilowdaan muxuu yahay horta marka hore intaanan goobta tegin waxaan helnaa horta xogtii dadka intee ku nool deegaanku int- maxay u baahan yihiin xanuuna caynkee qaba xog ururis baan horta marka hore soo sameynaa tiim naga mid a ayaa baxa xogtii markay soo helaan ay soo noqdaan ee baahidii deegaanka lasoo ogaado ayaa la diyaargaroobaa markaasaan dirnaa tiim dhakhaatiirtii oo iyo agabkii dawada oo sita ayaan markaa u baxnaa markaa laba habeen amba haddii t- magaaladu weyn tahay laba habeen baa meesha loo hedaa oo loo shaqeeyaa si dadkii la gaarsiiya adeeg caafimaad waxaa jira goobo aan helin een, maxay heday hal santar aan lahayn waxaan isku daynaa maadaama anagu aan nahay dhalinyaro roon dee aan du- shaqaale dowlad aan nahay waxaan u doodnaa bal dadkan sidii xarun caafimaad loogu helaa waxaan raadinaa farraysin baan u sameynaa waxaa jirta iminka xarun xanuuno caafimaad u sameynay iminka waxaa noo socotaa een, xarunta dee xum- xumboweyne ku taala m c h kaasi waxaan soo dhisnay seeski dabeedna waxaan leenahay seeskaasi bal in naga daydo oo dadka kale wax u qabtaan oo xaruntii ay ka dhaqaaqdo ee dadkii hal santar helaan taa waynu soo noqon doonaa aanu imaado dhagta xasan markaad eegto ee, hawshan iyo dadaaladan idinku aad bilowdeen waxay u baahan tahay dhaqaale iyo dhiiranaan labadaba Ee, sidee ku keentaan Een, laba siyaabood oo aan ku keennaa kharashka aanu hawshaa ku fulinayno waxaanu marka hore aan sameynaa inaanu dhexdayada wax ka helno oo aanu xubnaha ururka ka ururino ta labaadoo aan qaadnaa waxa weeyaan inaanu marka dambe mar aanu gaadhno dadka aanu wax tuhmayno ee wax haysta sida ganacsatada sida dadka shaqaalaha caadiga sida xildhibaanada inaanu gaadhno Een, aan usoo noqday guddoomiyaha hoodo muddo inta leeg baa hawshan wadeen ama dadaalka noocaana ku jirteen Een, waxaa la aasaasay ururka afarlaatankii bishii toddobaad ee weli hadda wuu socdaa waqtigaas wuxuu waqtigii la bilaabay ama hawsha kow ka ahayd aanu bilownay laakiin hadda wuu socdaa weli waa waxaan laba sanno iminka ku siman muddada koobanaa wadeen imise deegaan baa gaadheen Een, deegaanadan gaadhnay aad bay u badan yihiin marka gobolada laga tirinayo kale afar gobol bay noqonayaan gobolka maroodijeex ayaanu ka bilownay shaqadii noogu horeysay waxaanu ku xigsiinay awdal waxaanu ku xigsiinay gabiiley iyo hawd marka intaasoo dhan waanu ka shaqaynay laakiin haddana deegaanada marka loo eego aad iyo aad bay u badan yihiin aan haysan goob caafimaad oo ah in halkii laga sii wado ama cidiyo kale ama dad kaleba ay gacan ka siiyaan oo deegaanada la kordhiyo goobaha caafimaadka waay aan u imaado een, canab canab waxaad sheegtay higsigiinu waxa weeye in la helo goobo caafimaad oo idinku qaybba ka noqotaan ama hormood ka noqotaan in la dhiso fikirkaasi halkee buu salka ku haya annagu waxaan usoo shaqaynaa waa laba cisho laba cisho dadka kuma filna dabeedna waxaan isku daynay bal inan dadkan aan laba cisho usoo shaqaynano bal inay helaan xarun caafimaad dabeedna waxaan samaynaa dadka communitiga ganacsatada wasaaradda caafimaadka dadkaan isleenahay dadka waxbay u qabanayaan ayaan us- ku soo celinaa xogtii aan ka soo helnay meesha oon dhahnaa meeshaas waxay u baahan tahay xarun caafimaad waa inaa xaruntaa caafimaad meesha loo dhaqaajiyaa codkii baan haynaa iyo fikirkii markaan soo gudbino waxaan alxamdulilah horta wax badan baan ku guuleysanay waxaa jirta iminka xanaanada biyashiinaha jirta waan ku guuleysano markaan dadka usoo bandhignay dee ku- annagu ma lihin dhaqaalaha intaan leega xanaanada lagu kiciyay baan bixinay laakiin markaan dadka usoo bandhignay waxaa jirta dad muxsiniina oo kaaga qayb qaadanaya alxamdulilah horta waan lagu guuleystay waxaase jirta xanaanada een, geed ballaadh oo iminka hawsheedin wadno tan dacal buruq oo iminka seeska aan soo dhisnay seeska waan soo dhisnay laakiin annagu waxaanu qaybinanaa haddana la odhananaa dadki baaq baanu diranaa halkaasay noo marasaa waa in halkaa laga sii qaabta xarunta caafimaadaad doonaysaana seyskeeda dhigteen qarash ahaan iyo dhismahaan ma qiimaysan waxa ku baxay waxa weeyaan xarun caafimaad oo m c h dhammaystiran weeyaan Xa- waxaa ku baxaya toddobiyo afartan kun oo doolar toddobiyo afartan kun oo doolar dee dhallinyarada dowladda u shaqaysaa ma heli karso laakiin waxaan usoo bandhiganaa ganacsatadii iyo dadkii waxhaystay ayaan usoo bandhigaya dowladdii dadka waxa wasaaradda caafimaadka waay een, intaanan u tegin dr xasan aan ku noqdo mar kale hoodo marka laga imaado in dadka wax haysta baaqa u diraysaan jid nooc ma ah ama hab nooc maabaa ugu fududoo slid waa loo dhisi karaa marka kolley xogtii lasoo helay in meeshii baahi loo qabo een, waxaanu usoo gudbinay wasaaradda caafimaadka oo wasaaradda ugu weyne ay khusaysaa wasaaradda caafimaadku way naga agsabti garaysay waxayna tagtay goobtii waxay samaysay goobtii in lasoo dhagax dhigo Een, weli waxaa laga sugaya marka dhaqaajinteedii iyo in xaruntii la dhammaystiro hadda wax samaysan waa seeskii waay dr xasan inta badan saaad sheegteen ama ku celceliseen qaar badanoodii ka midii waa shaqaale dowladeed wasaaradda caafimaadka ha noqoto ama qaybeeda kala duwan baa u shaqaysaan waxaa jirta wasaaradda caafimaadka shaqaalaha ka tihin inay u xil saarantay arrimaha caafimaadka haysaan door intee leegba iyada ka siisan inay howlaha ku jirtaan tabaruca idinkala qayb gasho wasaaradda caafimaadku waxay naga caawisaa inay nala gujiso maxaa la ydhaha dadka ganacsatada inay na caawiso oo ay noo naga caawiso yacni inaan gaadhno meeshaanu tegayno kolley wada shaqayn baanu leenahay hadday xog noqoto iyo hadday noqoto waxqabad marka mar walba way na caawisaa wasaaraddu aanu imaado kusoo noqdo mar kale canab deegaamada aad maraysaan guud ahaan way tiro badan yihiin saad idinkuba sheegteen caqabadaha idinku badan ee idinka hor yimid aa xasuusata maxaa ka mid a caqabado way jiraan oo markaad meel u baxasid xataa dadka deegaankaaba ku moodaya inaad fan kusoo qaadanaysa waxan waa lagu tuhmayaaba iskaba dee caqabado kale oo dadka deegaanka ayaa caqabadu kaaga imanaysaa macni dadkii baan weli rumaysnay ee idinku tabarucasaana waxaa la aaminsan in lacag soo qaadateen inaad lacag soo qaateen dadku markaa dadkeenu uma bislaa in tabarucaad iyo wax lagu qabsado waxay sugayaan waa dadkeenu wax ka sugan waa hay-ad amba cid kale wax ka sugaan laakiin ma biliif karaysna toban doolar baan iska soo ururnay oo dadkii baan dib ugu celinay qofna kaama aaminsana marka caqabada ugu badan waxa weeyaan markasta uga hor timaado waxa weeyaan waxbaad soo qaateen ama fan baad soo qaateen saas weeyaan waxaa jirta dee kale waxaa jirta haddii imika waxaa jirta kiis culus oo kaala kulmo oo qof baabad aragtay amba hooyaabad waxaa dhacda kiisas aan kula soo kulmnay gaadhi dhexdii oon kaga dhalinay baa jirta kiiskaasoo kale haddii xaaladiisu cuslaato dee adeeg ambalaasa oo deg deg cusbitaalka hargeysa u keena ma haysatid baahida challengeska ugu badanina haysta waxa weeyaan qofkii culus haddaan aragno dee ma helana gaari gaarigan wadana waa gaari yar ma gaadhsiinayo amba ma odhanno emergency xaalad si deg dega ayuu ama time yar ayuu ku gaaraya caasimadda hargeysa marka waxa baahida ugu badan waxa weeyaan ee challengeskan haysta waa qabada ugu weyn waa ambulance la-aan Eh, hoodo markaad eegto kiisaska la kulanteen intaa hawshan ku guda jirteen wixii kugu yaabka badneed xasuusato Een, walaahi arrimo badanoo la yaa badan waan kala kulanay Een, gabadha hooyadaa ku umulaysay gaadhi dhexdii waxay ahayd hooyadaasi hooyo aada u dhibaataysan waxay ahayd hooyo laba jeer qalniin lagu sameeyey waxay ahayd hooyo labadaa jeer ee qalniinka lagu sameeyeyba aan haysan caruurta ay ka dhimatay markaan xilligan la kulanay hooyadii waxay nagu qabsatay inaan markaa isku dayno inaan ka umulino annagoo xaalado badan ka baqanayna Een, waxay noqotay goor gaaban bay ahayd oo lixdii maqribno meelahaasa iftiin badan ma haysano Een, alxamdulilah laakiin dawooyin markaa ama wax emergency aan wax ugu qabana un baanu sidanay wixii igu naxdinta badneed markaa ay hooyadii weydiinaysa waxay ahayd iyadoo marxaladeeda ku jirta haddana waxay weydiinaysa ilmahaygu ma nool yahay taasaa iyadii odaygeediiba igaga soo noqnoqonayay markaa umaan jawaabi karayna markuu dhasho unbaan idiin sheegayaa baan ku lahaa waayo iyagu waxay filayeen inay maadaama labadii carruur hore qalniin ay soo gashay ay ka dhinteen inay markan balla hesho ilmo caafimaad qaba ilmuhu muu noolayn hooyada wuxuu ku dhex dhinsanaa ilaa afar cishoo kale laakiin umaanaan ogolaan inaan markaa u sheegan ku idhaahdo ilmahaag wuu dhintay waayo iyadii baa ama shogiga geli kartaa ama wax kale ku dhici karaan marka waxaan lahaa marku dhashaa unbaan jawaabi karinaa ha dhasho horta taasoo kale wixii kule yaabka badnaa bay ahayd waxyaabihii kale yaabka badnaa ee intaan miyiga marayay la kulmo waxaa ka mid ahayd hooyo kale hooyadaas waxay sagaal jeer bay uur qaaday sagaalkaa jeer marna may helin ilmo caafimaad qaba ama may dhalin manayna ku fikirin haddana goob caafimaad xitaa gaadho hooyadaasoo kale waxaan keennay cusbitaalka guud ee hargeysa waxaanu la soconay xaaladeeda muddo saddex bilood ah hooyadaa markii dambe wax loo sameeyey qalniin ama waa lagu soo jeexay Een, aad waxaa nooga caawiyey directorka cusbitaalka wax lacag lagama qaadeen free bay ahayd muxuu ahaa ama haddii computer la saaray ama shaybaa dheeraada loo dirayo alxamdulilah hooyadaa waa lagu guulaystay hooyadaasi aad bay markaa u faraxday anaguna oon la faraxnay maadaama ay sanadkaa heshay ilmo caafimaad qaba dhacdada kiiska hore gaariga dhexdiisada ku qabsatoo kale agabkii iyo qalabkii miyaa sidatay aa ku fuli lahaydeen ama inaa kaga umulisaan haa a- agabka waan sidanay goob kale aan ka shaqaynay markaa geed deeblaan ka shaqaynaynay markii dambe waxaan soo gaadhsiinay goob caafimaad oo iyadii lagu sii daaweeyey aya isla jimcahaanu baxnay jimcihiisii ayaan haddana la kulanay hooyo kaloo saasoo kale ah hooyadaas buul dhexdii oo aada sbackiisu u yaryahay oo meel xeeba ku yaallo xoogu kulul buu ahaa waxyaaba iigu naxdinta badan ama iigu la yaabka badan bay ahayd hooyadaas ilmaheeda sidii caadiga ahayd uma oolin laakiin wuxuu ahaa dabakeen ama afka qalaad lagu yidhaha bridge buu ahaa dadka la fadhiya aqoon caafimaad may lahayn laakiin waxay dadkii jaarka manay garanayna umay caddayn karin hooyadan xaaladdu say tahay hooyadaasoo kale markay igu qabsatay halkii ayaan kaga umulnay muu ahayn ilmahaasi ilmo nool marka marka dadkeena lagu yidhaahdo boqolkiiba intaasay naga dhimatay way yaabaan waxay dhahaan waxaan gaaladaas ka qorqorta laakiin waa wax xaqiiqo ah marka waxaan leeyahay dadku ha ogaadaan hooyooyin badan baa inaga dhinta oo inaga baxa laakiin sideyn u badbaadinaa baa meesha ta isla su-aashaasoo kale aan weydiiyan kusoo noqdo doctor eh, xasan waxyaabaha idinku yaabka badnaa intay hawshan ku jirteen maxaa ka mid ah waxaana ugu yaab badnayd in dadkii abaaraha ka soo qaxay ee imaaday dhinaca galbeedka meel gebile u dhow ayaa waxay la kulmeen cudurka yacni xanuunka shubanka Een, waxaa dhacday een, howlwadeeno caafimaad oo halkaa joogay ayaa waxay soo ogaadeen inuu jiro xanuunkan shubanku kabacdi waxay la xidhiidheen ururadii waaweynaa ee qaabilsanaa sida international n g o-gii local n g o-skii kabacdi iyagu waxay dhahdeen qorshaha nooguma jiro kabacdi waxayna la soo xidheen samka ahaan kabacdi annagu waxaanu la xidhiidhnay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna waxayna siisay ogolaanshaha kabacdi howlshii ayaanu soo gudanay waxaanu la kulannay dad cudurka shubanka uu hayo een, may haysan meel aanu ku daweyno geedaha ayaanu kaa noolaha iyo iyo geedaha hoostooda ayaanu isticmaalaynay geedaha hoostooda ku siinayseen eh, dareerahan ama eh, faleenbada lagu xidhayo haa faleemada waxaanu ku siinay geedaha hoostooda waxaanan sudhaynay geedaha geedka laanta doctor xasanow maalintii bishii laba jeer baa baxdaan Eh, maalmaha baxdaanna waa maalmaha jimcaha waxaa sheegteen baahidiina intaa ka ballaaran tahay idinka maxaa labada asho idinku koobay maadaama hawsha qabanaysan hawsha baaxadaa la tahay miyidaan samayn karin maalmo intaa ka badan oo bishii iyo toddobaadkiiba xubnaha ururku dhammaantooda iyo iyo howlwareennadu waxa weeyaan dad shaqaalaha oo shaqo gacanta ku haya qaarkood waxa weeyaan yacnihii oo xaslayaal oo ubad baa ka dambeeya intii ay ubadkooga wax u qabanayeen intii ka baxsanayd waxa weeyaan jimcaha iyo khamiista Eh, aanu imaado canab canabay hawsha baaxadaalad wadaanad sheegteen tusaalahaan kale waxaad sheegteen dibadda u baxdaan miyadaa tagtaan een, qalabkii ma cusbitalka ka ergeysataan ama ka ammaanaystaan waa soo celisaan kusoo shaqaysaan ambalas gaari ma haysataan Een, horta gaadiid ma haysano oo dee ambalas ma haysano laakiin agabkii dadkaan ugu shaqayn lahayn emergency ahaan xaaladaha culusoo dhan waxaan usoo refer garaynaa een, cusbitaalka gudaha hargeysa laakiin wixii aan dadka ugu howlgelanay hubkayga waanu qaadanaa maalintaas annakaa laiskale hubkayga waxaa maalinta dadka ugu soo adeeganay haddii dawo noqotay iyo haddii emergency kitkii noqotayba aan aan hodo imaado xanuunada ugu badan idinka hor yimid deegaamada marayseen eed odhan kartaan maanta somalilan way ka jiraan ama waa dabiibteenoo eh, idinkaa eh, la kulmay manoo sheegi kartaa koley muxuu ahaa marka dhinaca caruurtao kale loo eego xanuunada ugu badan ee caruurtaasi ku dhaca waxa weeyaan in ilmaha ama shuban ku yimaad ama oof wareen ku dhaco ama uu ku dhaco muxuu ahaaye iskii ee maqaarkiisii dhibaato ku dhacdo cambaariya wax lamida marka deegaanadoo kale eegayna way ku kala duwan yihiin deegaanada dhinaca xeebaha ama dhulka kulaylka u badan dadkooga waxay u badan yihiin dad dhiigla-aan ah dadka dhiigla-aanta u badan waxaa la arkaa hooyada xilliga uurka ku jirta iyo caruurta yaran deegaanada qaar waxaa ku badan xanuunka maqaarka ku dhaca ama iskiinka sida dhulka biyo la-aanta ah ee hawdka oo kale Een, marka dadka waaweyn oo kale waa loo- eh, way ku kala duwanaanayeen dadka waaweyn oo kale waxaa ugu badan xanuunkan dhiigkarka ayaa dadka waayeelka ah aada ugu badan Een, ho- hooyooyinka ureydaa dhiig la-aantaa u badan caruurta yarna shubanka iyo oofareentaa u badan way gabagabadii barnaamijkeenu kusoo siqaynaa aan mar kale ku noqdo canab dadka deegaamada ayna dhegaysanaya deegaamada miyiga ku nool ama meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee somalilan adeegan iyo hawsha aqodaana suxul qaanteenna u bogay ama baahi u hays ee u baahana rabayna meel idinku soo hagaagaan Een, halkee idinka helaya markaan deegaanada u tago waxaan siinaa adresskayga teleefoonadeedaan u qornaa goobaha lanaga heliyaan ku- u qornaa anagu cusbitaal guud hargeysan ka shaqeynaa Een, xafiisna waan leenahay ee wuxuu ku yaalaa magaalada hargeysa ayuu ku yaalaa telefoonada ayaan dadka deegaanka horta waan isku xidhannahay waayo maaha ku- dawadan oo kaleeta ma siino laakiin waxaa jiraya deegaama aydan weli gaadhin ama warkan intuu gaadho aydan weli idin eh, eh, aydan soo gaadhin marka kuwii horey soo hesheen halkooda weeye kuwa aydan weli helin ama inta iskafteena doonayaan idin helaan xagga idinka helaya Een, horta ururkana waxaa la ururka badbaadada hooyada dhalaalka ee samko waxaan leenahay adresyo website baan leenahay waxa marka waa lanaga heli karaa cusbitaalka guud ee hargeysan ka shaqeynaa dhammaan shaqaalahaygu ha shaqaalahaygu waxaan u badanay xubnaha ururka oo dhan waxay u badan yihiin cusbitaalka guud ee hargeysan ka shaqeeya dhagta xasan eh, markaad ka shidaal qaadato waayo aragnimada iyo duruufaha intaa idinla soo gudboonaaday eh, baaqa ama farinta ugu weyn ee urur ahaan iyo dhalinyar ahaan aada diraysaan maxay tahay Een, baaqa ugu weyn ee aan dirayaa waxa weeyaan in anagu ka urur ahaan aanan ahayn urur faa'iido doona taas waa midda ugu horeysa inaanu helno goobaha aanan gaari karayn deegaan ahaan inaanu helno yacnihii urur partnerad nala noqda ama wada shaqayn aanu la yeelano si markaasi aan xogaha hayno aan ugu gudbino iyaguna xogaha ayaan noogu soo gudbiyaan Een, waxaa kaloo aan baaq u dirayaa een, dadka deegaamada aanan xogta ka hayn ama anaga aan naga hayn adres inay nala soo xidhiidhaan oo ay markaasi deegaanka xildhibaan ahaan oo kale deegaan kusoo jeeday uu markaasi naga caawiyo een, deegaankaasi uu naga siiyo warbixin annaguna si aanu uga howlgalana uu nala howlgalo Een, sidoo kale aan su-aasha lafteeda weydiiyahooda gudoomiyaha ururka waxaanu kalean u diraynaa baaq dadka ku howlan arrimaha caafimaadka ha ururada maxalliga hadda yihiin iyo kuwa internationalkaba hadda yihiin inay qeyb nagala noqdaan arrimaha caafimaadka waxaan sidan oo kale tiinan maanta oo kalena aan farayaa waayo meelo badan baad gaadhaysaan wacyigelintayna dadka la gaadhsiiyo farinta kale ee labaad aan dhallinyarta oo kale u diray wax weyn kuwanba waa dhallinyar isku tagtay marka waxaan leeyahay guruubyada kale ee dhallinyarta ama jaamacadaha hadaan inay nala soo xidhiidhaan oo laga wada qeyb qaato danta ummadda Waayo gebagabada eh, canab aan u imaado Een, fariinta aan gudbinaya waxa weeyaan dadkeennu waxay sugaan waa gacasheeye waxaan leeyahay dadkeenu muruqiina iyo maskaxdiina waana dadkeenu dib ugu celinaa waayo haddaad maanta koobka shaaha saddex doolar ku iibiso waanaad ka fikirtaa walaalka inuuna haysan halto haysan inay hooyadu dhiigla- dhiigla-aan ugu dhimanayso tuulooyinka marka waxaan leeyahay dadkeenu haddaan hal doolar isku darno dadka dhalinyaro hadda isku daro min hal doolar isku dara maalinta la isku daro bishii hal doolar wax badan baan qabanaa marka waxaan leeyahay dadkeena ayaan la sugin gacan shisheeye meelo badan baa jirta wasaarado badan baa jirta meelo badan oo la- dad badan oo dhalinyaro badan oo wada shaqaysa marka waxaan leeyahay dhammaan waa inaan dadkiini aan dib hoos uga ena waxaan ku tiro jirnaa inaan dhammaan gobollada somalilan gaadho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga barqad maxamuud kaariye oo barnaamijka madasha dhallinyarada inooga soo diyaariyey magaalada hargeysa islamarkaana nala socodsiinayey waxaa marti ugu ahaa doctor xasan maxamed cabdulaahi hoodo cabdiraxmaan ismaaciil iyo canab maxamed sheekh cali haatana aan nuur xasan nuur oo garabkaiga midig fadhiya ka codsado qodobadii warka ugu doorka roonaa raalli ahaada dhegeystayaale nuur waxa uu inoo hayaa qodobadii ciyaaraha
aad ayaad u mahadsan tahay jaamac aan ku horeynayaa galabta iyo caawa waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaarta ugu horeysana waxa ay galabta dhex maraysaa manchester united iyo bournemouth manchester waxaa ka maqnaan doona laacibka khadka dhexe henrik mctrian balse waxaa liiska ciyaartooyda lagu soo diray phil jones oo dhaawac ku maqnaa iyo luke show oo aanan lasoo qaadan ciyaartii toddobaadkii hore bournemouth waxaa u soo laabtay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee jordan ibe oo jilibka ka dhaawacnaa ciyaaraha kale fiidka ayay dhici doonaan leicester city waxa ay martigelin doontaa hal city kooxda stoke waxay is arkayaan middlesbrough burnley waxa ay marti u tahay swansea halka kooxaha watford iyo southampton ay wada ballansan yihiin west bromwich albion waxa ay fooda diri doontaa crystal palace ciyaarta la wada sugayana waa tan caawa dhex mari doonta liverpool iyo arsenal horyaalka spain ee la liga waxaa jiri doona kulamo xiise leh leganes ayaa galabta la ballansan qaranaada ciyaaraha kale caawa ayay dhici doonaan real madrid ayaa marti u noqon doonta ibaar waxaana ka maqnaan doona laacibiinteeda kale ah cristiano ronaldo bel iyo alfaro morata barcelona waxaa garoonkeeda ay ku soo dhoweyn doontaa selta vigo viyarealna waxay is arkayaan kooxda esbanyol serie aada talyaaniga kulanka ugu xiisaha badan ayaa waxa uu caawa dhex mari doonaa kooxaha roma iyo napoli milanna waxa ay garoonkeeda ay ku martigelin doontaa kieva verona xubinta ciyaaraha waa naga inta
waa tahay aad ayuu umahadsan yahay nuur xasan nuur waxaan u malaynayaa milan iyo adigana inaad baxar geli doontaan caawa dhegaystayaal waxaanu ahaa u gudubna dhankii heesahe amina ammaan iyo xabiibe xasan tooxow iyo codkii halaasiga ahaa ee la foole dhegaysi haboon
codkaasi macaan ee fanaaniinta maxamed xasan lafoole iyo xabiibe xasan tooxow ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo saaxiibkay jaamac buulle jaamac tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o e da oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo